usuululfiqhi tacriifkiisii marka uu yahay magac ama laqab uu yahay fannigan debel kitaabkan aan bilaabanay uu kaba maalan dee fannigan uu markaa ka mid yahay marka waxaan soo aragnay tacriifkii sharaxiisii qayba inooga dhina halkaasoo bal markaa kolley mabaadidii ay inta badan ama ha wada sheegeen ama qayb ha kaba sheegeene kutubta bilowyadooda ay sheegi jireen ee funuunta ay lahayd baa kaba mid ah waxaan ku joogsanaynaa mawduucuhu macnaa waa marka la eego usuululfiqh ee uu yahay calam ama laqab fanigani leeyahay waxa mawduuciisu yahay ujeeddadu waxaan lagaga hadlayo ee uu ku saabsan yahay ee uu kuba tacalluqsan yahay ama mawaadiicda iyo canaawinta badan uu leeyahay waxa ay tahay marka wuxuu uhi wa mawduucu hada alfanni fannigan mawduuciisa iyo waxaan looba dejiyey ee lagaga hadlaa aladillatu adiladii weeye almuusilatu ilaa macrifati alfiqh waa adiladii ijmaaliga ahayd maaha tii tafsiiliga ahayd ee gaadhsiinaysay ruuxii dee markaa isagii barta ee ku dadaala ilaa macrifati alfiqhi fiqiga garashadiisa oo dee adiladan fiqiga ijmaaliga ee usuulfiqiga lagaba hadlayo ayaa masaa-ishan kala duwan ee fiqiga furuucdiisiina ay kaba imanaysaa haddaba adilada gaadhsiinaysa ruuxa macrifatu lfiqh taas ayaa adigu mawduuciisa uu yahay iyo wa kayfiyat listidlaali biha sida adiladaa loo daliishado oo bal maalan adiladan arki doono ee ay kaba mid tahay amarkoo kale nahyigoo kale umuurahan alfaadda dalaalaadkeeda sida daahirkii iyo qaybaha laba socdo caamkii iyo khaaskii iyo bal umuuraha kale iyadana aan arki doono ijmaac iyo qiyaaskii ay leeyihiinba kayfiyada uu ruuxu u daliishanayo kayfiyada uu bal maalan axkaamaha kala duwan uu ugaba qaadanayo haddii tacaarud yimaado iskaba hor yimaadaan se loo kala horraysiinayo bal umuurahaas baa mawduuciisu yahay iyo kayfiyat listidlaali biha cala alaxkaam daliishiga la daliishanaya iyada axkaam loo daliishanayo taas kayfiyadeedu sida ay tahay maca macrifati xaalilmustadili kan daliishanaya waa ruuxii mujtahidka ahaa ee kuwaa dee isagoo aqoontaas saro lahaa ee iyada aqoontiisaasi u suurtogelinaysa inuu adilada ijmaaliga istismaarsado axkaamihii kala duwanaa u kaba qaato xaaladiisa xaalkiisa waa sifaadka uu leeyahay shuruudda uu leeyahay iyo umuuraha garashadeed taas weeye mawduucu mawduuciisa oo markaa waxay noqonaysaa adiladan fiqiga ee ijmaaliga ah iyo kayfiyada adilada loo istismaarsado ama loo daliishado iyo cidda istidlaalsanaysa ama istismaarsanaysa adiladaas oo mujtahidkii taas baa mawduuca fannigan yahay ama waxa lagaga hadlaaba inahaasu kaba kooban yahay faaidatu faa'iidada uu leeyaho ruuxu hadduu barto faa'iidada iyo samarada isaga u xasilaysa ee maalan dee waana qaayaha iyo ujeeddada laga leeyeyba barashadiisa iyo qaradka laga leeyaye cilmiga barashadiisa khaasatan fannigan bal taa faa'iidadiisaas wa faa'idatu hada alcilmi cilmigan faa'iidadiisu hiya waxa weeye faa'iidadaasi alcilmu biaxkaami illahi tacaala axkaamta ilaahay oo la ogaado oo dee adiladan ijmaaliga ah iyo sidii loo daliishanayay siday axkaamaha kala duwan inoogu faa'iidaynaysay baa cilmigan lagu gaadhaya lagu ogaanaya markaa garasho la garto axkaamtii ilaahay garashadaasna maxaa la soconaya camalkii hooyo camalku waxa uu dee kaba ratibmayaa cilmigii buu kaba ratibmayaa ruuxu axkaamtii hadduu garto waa ku dhaqmaya ku camal falaya taasna waxay gaadhsiin umuurahan oo axkaamta ilaahay garashadeeda la garto la ogaado almutadaminati iyadu kulansanaysa axkaamtaas marka lagu camal falo weeye lagu dhaqmo lilfawzi bisacaadati daarayn liibaan lagu liibaano labada daaraba sacaadadeeda bal markaa faa'iidada aan cilmigan ka helaynaa tacallumkiisa dhabta iyo barashadiisa dhabta aan kuba gaadhaynaa iyo qaradka barashadiisa lagaba leeyahay waa axkaamtii ilaahay ee xawaadisa iyo waqaa'icda kala duwan iyo dhacdooyinkaa dee xukumkaba u ahayd sharciga oo la ogaado cilmigiina waxaa la socdo camalfal lagu camalfalo taasna waxaa ka iman liibaan lagu liibaano sacaadadii adduunyati aakhiro istimdaadu cilmigan bal halka maadadiisu ay tahay ama culumta kale uu ku xidhan yahe waxyaalahan isaga kuba yimaada ee cilmigan lagaga hadlayo dee qaybo ka midi culumta kaley kaba soo jeedaan ee ruuxii dee u baahnaa marka uu jus-iyaadkeedaa doonaya inuu sii tatabuco marjic uba noqon karaa horta istidlaadku marka la eego culumtan sharciga ama culumtuba guud ahaan waa wax iskuba xidhan oo cilmi dee gooni oon cilmi kale soo gelayn oon cilmi kale raad aanu ku lahayn ma jirayo culumtu waa waxaa iskuba xidhan oo culumtu raad bay iskuba leedahay cilmigan usuulka ana waxaan arki doonaa dee bal isagana culum kale ama cilmiyo kale oo isaga raad kula weynba oo isaga walow wixii aan halkan kaga hadlaynay jaanibkii usuul lagaga hadlayo laakiin culum kaloo umuurahan laba wadaagsatay ama asalba halkaa uba ah taas baaba jirta waxaana idhaahaan culimmadu ama dee saa ibnu najaar kitaabkiisa sharxulkawkab ilmuniir uu kuba soo naqliyo kale ruuxa cilmi doonaya inuu barto cilmi kollay saddex arrimood baa laga maarmaan u ah saddex arrimood inuu ogaado ayaa laga maarmaan u noqonaysa ninkii doonayay isku dayay inuu cilmi barto saddexdaa arrimood maxaa midi ay tahay istimdaadkiisa ama maadadiisa inuu ogaado macnaa cilmi kale oo isagana waxaan cilmigani kulansaday qaybo ka mida calaaqa la leh ama raad ku leh hadduu jiro taa inuu ogaado waaba tan imika aan hayno halkan fiqradan uuba soo dhigtay macnaa waxa weeyaan cilmigan aad marka uu doonayo inuu barto cilmi kale oo la odhan karo waa maadadiisa ama kaas baaba qaybo isaga raad kula ama asal uba noqon karo oo lagaba soo qaatay hadduu jiro taa inuu ogaado waxa taas uu ugu baahan yahay inuu ogaadana ee jus-iyaadka kuba imanaya cilmigaa kalena calaaqa la leh si uu markuu u baahdo maxalkeedii iyo meelaheedii ugu laabmi karo taasi iyadu waa midooba tan imakaan hayno arrinta labaad ee kaley sheegaan culimmadu waxa weeye inuu garto gaayaha cilmigaas waa halkan samarada iyo faa'iidada uu leeyahay waayo haddii aanu waxaan wax alla wax ka imanaya wax samaro oo uu ka helaya ama faa'iido uu ka faa'iidaysanayo garanahaynba de waxay noqonaysaa sacyigan uu u sacay iyo dalabkiisa iyo barashadiisu inuu cabas baabu noqon waayo waxaan uu ka helayo maba oga iyo qaayihiisa taasna waa shay waa si bal maalan camalkiisa ama sacyigii asaasi aanu ciyaarun uba noqon iyo cabas waa ruux hadafle iyo qaradle uu noqdo uu doonayo inuu gaadho barashadan kuba gaadho inuu qaayihii garto arrinta kale saddexaad ee culimmadu soo ay sheegaana in dee kolle cilmiga barashadiisu taas baa wixii cilmiga macrifadiisii mufasalkahayd ay kuba imanaysaa ee laakiin tasawur guud cilmigaasi muxuu yahay sa imaka tan halkan aan aragnay oo ah cilmigan usuul fiqi muxua mawduuciisu yahay waa adiladii fiqiga ijmaaliga ahayd si loo dariishanayey ruuxii mustadilkaa waana saas soo saaxiibulwaraqaat iyo kayrkoodba ay halkan u horraysiyaane abwaabta uu kaba kooban yahay oo mujmala oo magacya una ama canaawina ay u soo horraysiyaan siuu ruuxu tasawur guud uu yeesho ama faham guud oo mujmala oo waxaan bal maalan uu gudagelayuu doonayo si mufasala ama tafsiilla inuu u barto bal taas uu helo bal taasna inuu tasawurkaasna yeesho macnaa saddexda arrimood bay yidhaahaan waa wax dee uu u baahan yahay ruuxii isku dayaya cilmi inuu barto markaa saddexdii mid ka mida ayaa istimdaadkan imika fiqradana ay tahayba haddaba wuxu uhi wayastamidu hada alcilmu cilmigani wuxuu dee madad ka qaadan ama ziyaado ama maadadiisa ah oo wax ka soo qaadanaya min alaaati ashaa saddex shay kow ama alawalo cilmu usuul iddiin waan iska rafcisnanaya waan iska goosan bal cilmigan usuulidiin ama dee in badan oo usuuliyiinta ka mid a halkan ay kaba cabiraan cilm alkalaam sida qolooyinkii dee hadalkan la dhigtay ixkaamkaa uu leeyahay aamidye oo kale iyo amsaashi cibaaraday kaba cabirayeen adugu bal cilmigan tawxiidka ama usuuluddiin cilmigani waxa weeyaan calaaqo weyn buu la leeyahy o cilmigaasna raad weyn buu ku leeyahy oo wuxuu kaba mid yahay cilumtaas lagu tirinayay inay maadadiisa ay tahay ayi tawxiidu markaa jaanibkii haddaba uu kaga xidhan yahay cilmigani cilmigaas ama uu cilmigaasi maadadiisa u yahay wuxuu yihi waa litawaqufi aladilati asharciyati calaa macrifati albaari adiladii sharciga ahayd waana adiladan kulligaa maanta ee cilmigan lagaga hadlayo ayaa waxay ku taagan yihiinba oo ay ku xidhan yihiinba garasho ilaahay subxaana wa tacaala la garto oo cibaaradu kaba cabiray kollayna ibnu subki sharaxa ibnu xaajib ama kitaabkiisa rafcu lxaajib cibaaradiis walow halkan litawaquf aladilati sharciya litawaquf aladilati alkuliya un ay ahayd sharciya bedelkeed waa cibaaradeed laakiin malaa waxaa ka yar mudnaa cibaarada ibnu najaar oo kale sharxiisan oo mukhtasarkiisan taxriir uu kuba leeya ama sharxu kowkab lmuniir oo cibaaradiisa waxay di litawaqufi macrifati kowni adilati اlkuliyati xujata sharcan calaa macrifati اllahi subxaana wa tacaala adiladan imika kulliga bal maalan waa qur'aankii o sunnihii waa adiladii kulliga ahayd ijmaacii umuurahaasi dee waa xujo oo waaba taa adiladii sharciga ay kaba mid yihiin axkaamyo kala duwanaa laga qaadanayo haddaba garashada la garanayo adiladaasi inay xujatan tahay sharcan ahaan ayaa maxay ka dee ka ratibmaysaaba dee garashadii ilaahay subxaanahu watacaala laba garanayay ayay kaba ratimaysaa waxay taasi kaba ratimaysaa garashadii ruuxu uu garanayay rasuulkii ilaahay wixii uu la yimi uu ilaahay xaggiisa inoo keenay inuu ku run sheegayo taas oo bal maalan markay taasi uba sugnaato ayaa inay tanna waa kalaamkii ilaahay iyo kalaamkii rasuulka iyo adiladii kale shareecadu ay sugtayba weeye ayuu markuu halkaas ictiqaadka iyo yaqiintaa helo ayuu garanayaa dee qowlkii ilaahayna inuu xujo yahay isaga laasim ku ah inuu raaco oo uu qaato qowlkii rasuulkii ilaahayna saas oo kale ijmaaci saas oo kale bal markaa haddaba garashada aan garanno adiladan inay xujo tahay adiladan kulligii waxay ka ratimaysaa taa hore haddii aan taasi jirin dee kani daliilba ma noqonayo xuja meeshii ma jirayso inay waxay ka dhalanaysa inay xujo umuurahan yihiin oy sharcan xujo u ku yihiin waxay ku xidhantahy dee waa tawxiidkaas iyo iimaankaasaa kaba ratimaya oo wixii iimaanka ka laazimayey ayaaba ah xujiyadooda haddaan taasi jirin dee ma imanayso bal markaas saasaa cilmigan maadadiisa jaanib ahaan ay ugaba mid yahay cilmiga usuuludiin cibaaradna macnaheedu taa weeye ujeedadeedu marka wuxu litawaqufi aladilati asharciyati adiladii sharciga ahayd ku xidhankooda ama ku joogsigooda ay ku taagan tahay ay ka ratimaysaba weeye ama ahar iyo wax ka dhalanayaba ay tahay calaa macrifati albaari jala wacala ilahi baariga ahaa garashadiisa iyo wa sidqi almuballiqi canhu kii isaga xaggiisa dadka wax ka soo gaadhsiiyey runtiisa uu yahay mid la ku run sheegaya wixii uu laba yimi uu ilaahay xaggiisa uu kala yimi wahuma haddaba garashada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka ilaahay sidqigiisuna mubayanaani waxayin kuwa lagu caddeeyey oo dee cilmigii lagaga hadlayo waa cilmigaasi fiihi ay fii cilmi usuuli iddiin muqararatun waxaana yihin kuwa la sugay oo adilatuhumaa adiladooda fii mabaaxisihi mabaaxisa usuul iddiin markaa cilmigan usuululfiqiga maadadiisa waxaa kaba mida cilmiga usuuliddiin oo jaanibkaasi uga mid yahay ta labaad cilmu lugati alcarabiya luqadii carbeed garashadeed weeye oo luqadan carbeed iyadana macrifadeeda ayaa iyadana qeyb muhima kaba ah cilmigan leayn markaa imika inoo bilaabmaya bal marka la eego dee dalaalada alfaadu ay leedahay oo xayiz weyn ama wax weyn kaba qaadata ama kaba ah mabaaxista cilmigan usuululfiqhi waaba wax luqada carbeedun kuba tacalluqsan haddaan eegno amarka iyo siyaqdiisa iyo nahyiga iyo daahirka iyo qaybihiisii iyo caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayad iyo mushtarak iyo waxyaalahaasoo dham iyo mujmalkii iyo marka la eego xaqiiqo iyo majaaziya waa umuuro ah umuurihii luqada carbeed ama naxwaha ku xidhnaadeen bal markaa dee taasi asal ha u noqoto ama luqadii dee mufradaadkii luqadaba haba noqdeen sida dee qayb dhanbaa ama haba noqdeen dee wax kuba xidhan culumta balaaqada ama cilmi sarfiba aduu guud ahaanba waa qayb weyn oo muhima ayay luqada carbeed cilmigan kaba tahay maadadiisa ay kaba tahay maxaa halkana uu ku tacliiliyey lianna fahma alkitaabi kitaabka fahamkiisa la fahmo iyo wa sunnati halkaa wowbaa ka maqan kollay nusqo isku nusqo baan wada haysanaa oo wowdii caadifada ahayd lianna fahma alkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnaha fahamkooda la fahma iyo walistidlaala bihima dariishiga iyaga la dariishanayo inay iyagii luqadii carbeed bay ku yimaadeen markaa cibaaraadkii sunnaha iyo qur-aankii baad dariishanaysaa ood xukm u dariishanaysaa taasi maxay markaa ku xidhan tahayba walistidlaala bihima mutawaqifaani labada fahmigaas iyo istidlaalkuba waxay ku taagan yihiin oy ku xidhan yihiin oy kaba dhalan calaa macrifatihaa waa luqada carbeed garashadeeda id cille humaa carabiyaan eeg halkaas macrifatihimaana way dhacday ta dambena idaabaa dhacday labadoodna kollay waa khada madbacadeed uun iduna waa tii litacliilka ahayd oo hadalkan bay tacliil u tahay ee luqadii carbeed baana damiirku u laabmayaa ee wax tasniya u laabmayaa ma jirto oo lianna fahma alkitaabi markaa waa saxanaysaa lianna fahma alkitaabi wasunnati wاlاstidlaala bihima mutawaqifaani fahmigaa iyo istidlaalkaasi waxay ku xidhan yihiin oy ku taagan yihiin oo dee bal masalan asaas u aba calaa macrifatiha luqada garashadeeda maxay dee iyagu taas ay asaas ugu tahay idani waa litacliid id cille huma waa kitaabkii iyo sunnihii carabiyaani luqadii carbeed bay kuba yimaadeen bal maalan markaa garashadii luqada carbeed la garanayo ruuxu macrifo u yeelanayeyna waxa ay tahayba qayb ama maado mawaadda fannigeennan kaba mid ah taasna waxay keenaysaa waana ta aan nidhi waxa uu ruuxu ugu baahan yahay inuu maadada fannigaa garto iyo culum kaloo ku xidhanoo raadaynaysa inuu ogaado waa si uu markuu u baahdo jus-iyaadka ku imanaya ula laabmo oo dee masaa'il baa kugu iman ama umuuro dabdinteed baa kugu iman luqadii carbeed ee qaybaheedii kala duna aad u baahanayso adoo cilmigan markaa dee doonaya oo diraasaynaya id huma carabiyaan arrinka saddexaad ee isagana maadada u ah alaxkaamu sharciya axkaamtii sharciga ahayd weeye oo axkaamtii sharciga ahayd waana inoo soo socotaaba axkaamtii sharciga ahayd taasna waa dee garashadii min xaysu tasawura maha jawaanib kale ee xagga suuraysiga la suuraysanayo oo ruuxu masalan haddaan salaadii inay waajib tahayba garanayna bal fiqigii caadiga haddaan ka soo qaadno ama ribadu aan garanayno inay xaaraam tahay xukumkan ah waa xaaraam waxani ama waa waajib waxani waxa ka horeeya horta faham iyo tasawur aan suuraysanayno salaadi maxay tahay riba maxay tahay taas baa deeta maxaa imanaya meeshii marka tasawurka aad hesho ayaa xukumkiina farac buu ka yahay tasawurkaa hore ayuu kaba yahay bal masalan amarku inuu bal waxa weeyaan wujuub uu isagu keenayo nahyigu inuu taxriim keenayo markaan adiladii usul aan eegno waxa waa xukumtaasiye maxaa ka horeeya horta suuraysi ama tasawur aan amarkii iyo waxa weeyaan nahyigii iyo waxa aan suuraysanayno bal markaa axkaamtan sharciga ah tasawur guuda ou ruuxu fahmasan yahay oo uu suuraysanayo ayaa iyaduna mawaaddii cilmigan kaba mid ah leanna almaqsuuda waxaa loo jeedaa imika halkan isbaata in xukumkaa sharcigaa la sugo ama axkaamtaa sharciga aw nafyuha ama in la anfiyo weeye wagayru lmutasawiri lahaa ruuxa aan suuraysanahayn ee wixii bal fahamkaa guud iyo idraaggaa guud aan u lahayn axkaamtaas laa yatamakanu ma makansanayo min dalika waa isbaatkii ama nafyigii ma makansanayo lianna alxukma calaa shay xukumka shay wax lagu xukumo waxaa tidhaa waa wanaagsan yahay ama waa xun yahay ama waxaasi faa'iiduu leeyahay ama faa'iido ma laha masalan farcun wuxuu farac ka yahay can tasawuri horta bal waxaan aada xukum siinayso eed leedahay waa wax fiican horta muxuu yahay oo imika kitaabkan haddaan leeyahay waa kitaab mufiida kitaab mufiida waa xukum aan siinayo kitaabkii waxa ka horeeya horta kitaabkani muxuu yahay inaan garto kitaabkani muxuu yahay oon anigu tasawurayoon de bal meeshii idraak ama faham sidaasi jiro markaasaan odhan karaa waa faa'iiduu leeyahay ama maba laha oo xukumka shay la xukumayo waxa farac ka yahay ka dhalanaya ka ratimaya tasawurkii haddaan tasawurkaasi jirin xukum ma imanayo bal haddaba markaa yar idraaggaa guud ama tasawurka axkaamtan sharcigii maxay yihiin ayaa iyaduna qayb markaa ama maado kitaabkan mawaadiisa kaba mid ah taasi balmadi oo istimdaadkiisa waxaa loogu baahan yahin umuuraha ugu baahanayna waa ta aan hadalka hore ku sheegay xukmuhu usuul marka la eego usuul fiqi xukumkiisa xagga barasho ahaan wey wa xukmu tacalum usuuli اlfiqhi usuulfiqiga barashadiisa xukumkii iyo wamarkaa wa tacliimihi wa xukmu tacliimihi baritaankiisa cid la bara fardu kifaayatin wey taasi waa siay kollay jamaahiirtoodu yidhaahaan oo dee cilmigii in la barto cilmigan usuululfiqhi iyo cilmigii waxa weeyaan barashadiisa iyo baritaankiiba fardu kifaaya weeyo dadkii meel wada joogay ciddee macrifo uli inay tidhaa ay markaa meeshii joogto oo ama baranaysa baraysana taasi ayaa fardu kifaayo haddii la wada waayuunbaaba lagu dambaabaya waanay jiraan barhkood dee fiqiga kalena kaba horraysiiya kaba dhigana inuu farducayo laakiin kol hadduu uu shaqaynayay ijtihaadiya ama wasiiladii ijtihaad dee ijtihaadkuna waa si guudunbuu fardu kifaayo u ahaayo shaksi kastaba farducayn kumuu ahaynoo bal taas buu la xukum yahay kolley waxyaalahaasi muqadimaadkii bay ahaayeen kitaabkiina gudihiisii makaaban inoo bilaabmaysa alaxkaam sharciyatu axkaamtii sharciga ahayd axkaamta sharciga ahayd kolley tacriifkoodii iyo waxoodii ba inoo soo wada socdo kamana hor dhacayo hadalkeed taqadama laka wuxuu yihi waxaa hore kugu soo hormaray oo dee aan casharkii xalay ku soo aragnay ana alfiqa fiqigu huwa alcilmu bilaxkaami sharciyati inuu yahay garashada iyo macrifada axkaamtan sharciga ee dariiqeedu ijtihaadka iyo la garanayo haddaba wa ilayka xaggaaga waxaad qaadataa weeye waa ti ismu ficilka id macnaa khud fi ma yali ama waxaa soo socda bayaana hadihi alaxkaam oo waxyaalaha soo socday hadallada inoo soo socda waxa kuguba sugan oo ay tay inaad u baraarugto dee bal markaa adigii lagu soo jeedinayaa umuuraha axkaamta caddaynteed biiijaasin si kooban tacriif alxukm xukunka tacriifkiisii oo horta bal laftigan xukum dee intaynaan gaadhin bal xukumkii sharciga ah baa xukum muxuu yahay ayuu inoo tacriifinayaa tacriifna si guud waxaaba la yidhaha waa tasyiru shayi macruufa bima yumayisuhu camaa yashtabihu bih waa shaygii oo laga sooco waxa isaga uu ku darsami karo ku dheehmi karo oo dee sheegid la sheegayo ama dee waxa weeyaan waxyaale lawaasimtiisii ama jinsigii iyo fasligii haddii tacriifkaa kale baan eegnay munaadiqo adugu bal umuurahaasaa tacriif la yidhaha haddaba xukumka tacriifkiisii alxukmu lugatan almancu xukumku xagga luqada manci weeye macnaa maadadan xada iyo kaafta iyo miimto haaliban luqada macnahay ku timaadaa ambuya dee waxa weeyaan waa haaliban macnahay ku timaadaabaa mancin wax la yska manciyaa oo markan la leeyahay bal masalan dee xukun baa la riday ama xaakim oo kale iyaduna waa halkaasunbay kaba timiyo dee waxaa meesha kuba sugan mancin la yska hor joogsanayo tadaalum iyo ruux xaq aanu lahayn inuu qaato oo kale bal taas wey xataa axkaamtan sharciga markan waajibkii oo kale mancihii mancigu ama macnaha mancigu waa ku sugan yahay oo waxaa la yska manceeyaa in laga tago taxriimkiina waaba daahir siduu ugu sugan yahay bal waxa weeyaan maadadu marka luqa ahaan la eega xadda iyo kaafta iyo miimtu kolley waxa haaliban ay ku timaadaa macnaha manci taasi waa luqadii waistilaaxan xagga istilaaxa muqtadaa khidaabillaahi almutacalliqi biafcaali almukalafiin xagga istilaaxa waxa weeye marka la eega istilaaxan dee raggan usuuliyiintaa muqtadaa khidaabillaahi ilaahay khidaabkiisii bal aan siiba ad aan sii fasire aan hadalkii ilaahay wuxuu keenayey almutacalliqi ku tacalluqayay biafcaali almukalafiin oo dadka mukalafiintaa afcaashooda in kolley khidaab waa tan ay kaba cabiraan oo dee khidaabka ilaahayna in lafdiga khidaab iyo kalaam horta waxaa la arkaa in la kala farqin karo laakiin kolley istilaaxaan imika halkan waxaa khidaabka ay u isticmaalaan bimacna alkalaam bay u isticmaalaan saa daraaddeed baaba halkan saaxibu tanqiix alfusuul oo kale ama qaraafi kitaabkiisa sharxu tanqiix alfusuul khitaabillahi bedelkeeda wuxuu cibaaradiisu ahaydba muqtadaa kalaamillaahi ilaahay kalaamkiisu suu keenayo laakiin khitaabka ilaahay subxaana watacaala kol haddii adiladii sharciga ahayd ay qur'aan leedahay xadiis leedahay ijmaac leedahay qiyaaskii ba leedahay adiladii guuda laysku waafaqsanaa intaasna kalaamkii ilaahay aanay wada ahayn waxay yidhahaan halkan dee khitaabkan ilaahay halkan ujeeddadu waxa ay tahay meeshan kalaamkiisii mubaashara ahaana waa qur'aankii ama kalaamkiiba bilwaasida oo dee sunnuhu iyaduba waa waxyi oo bal markaa waa sidaaba khitaabkii ilaahay loo odhanaya ijmaacii waa adiladii dee sharcigiibaa sugay oo kale bal jaanibkaas waa siday kaba noqon in midna waa kaa mubaashirka ah ee laakiin khitaabka waxaa looga jeedaa un imaka umuuraha adilada sharciga ee ku tacalluqsan dee afcaasha mukalafiinta khitaabkii ku tacalluqsanaa bal khitaabkaa ilaahay si arrintu ay uga caam noqoton umuuraha mubaashir iyo hayru mubaashir iyo aan loogu baahana aamidi kitaabkiisa ixkaam oo kale isagoo halkaa khitaabillaahi bedelkeeda cibaaradiisu maxay ahayd muqtadaa khitaabi shaarici shaarica waa sidee bal halkan suniina uu soo galo shaarica khitaabkiisu wixii uu keenayey weeye almutacalliqi ku tacalluqayay biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda afcaal waa jamcu ficlin ficilka halkanna waxaa looga jeedaa uun wixii ruux mukalafa ka soo fulayey ayaa loogaba jeedaa ama ha noqdo camal jawaarix sida qiyaamkan iyo rukuucdan iyo sujuudan aan laba nimi salaada dhexdeeda oo kale ama haba noqdo camal qalbi sida dee ictiqaadkii iyo niyadii bal masalan taas oo kale ama haba noqdo camal lisaan sida dee faatixadan aan aqrinay salaada dhexdeeda oo kale iyo bal masalan taxriim ulkiiba iyo kiibaduna waa kalaame bal markaa ficilka waxaa looga jeedaa waa wixii ruux mukalafa ka soo fulayey bal isaga camalkiisa ahaa ama mid qalbi ha noqdo mid lisaan ha noqdo mid isagu jawaarix haba noqdo taas weeye mukalafna kolley arrintiisa ama tacriifkiisa waan garanaynaa bal kaas ba arrinku uu yahay horta iminka halkana markaan eegno xukumkii guud markuu tacriifiyey xukumkii muu kala qaadin oo wuu kala qaadi doonaayo xukumkii markaa takliifiga iyo kii wadciga umuu kala qaadin marka tacriifka halkan khidaabkii isagu takliifiga ahaa iyo khidaabkii wadciga ahaaba tacriifkan imika way noo shamlinayaan aqsaam alxukm sharciy xukumkii sharciga ahaa qaybihiisii walaxkaamu sharciyatu calaa qismayni axkaamta sharcigii laba qaybood ayay u kala baxdaa ama laba qaybood bay korkeed ku sugnaatay ahaatay takliifiyatin iyo wadciyatin ama alawalu dee ka hore waaba ee takliifiyatun axkaamun takliifiyatun axkaam loo nisbaynayo takliif loo nisbaynayo ka labaadna axkaamun wadciyatun waa axkaam sharcioo loo nisbaynayo wadci intuba way noo iman falxukmu takliifiyu xukumka takliifigii kolley xukum takliifiyana waxaa loo yidhi waxaa meeshii kuba sugan waxay kulfa ku sugan tahay oo laysfarayo ayaa ku sugan oo amarkii iyo khaasatan iyo nahyigii bal ibaaxada hadal waxa ku yar sugnaanaya waan arki doonaaye waxay kulfa ku sugan tahay ayaa ama waxa weeyaan dee amarkii imanaya ama nahyigii adigu dalabkiibaa imanaya ama dalab tarki ha noqdo ama dalab ficli haba noqdee tan baa loo yidhi xukum takliifi haddaba xukumkaa takliifigii huwa muqtadaa khidaab illaahi tacaala almutacalliqi biafcaali lmukalafiina intaa waa intaynu soo maray muxuu soo kordhiyey calaa jihati aliqtidaa'i waa dalab iyo doonitaan layskaba doono iqtidaa bimacnaa dalaban weeye marka halka taa jihadeed oo dalabkaasi ama dalab ficil ha noqdo sida amarkii waxa weeyaan ama dalab tarki ha noqdo sida nahyigii nahyigii oo dee uu raacayo markaa karaahadii amarkiina waxaa raacaya nadbigii bal markaa adigu iqtidaa iyo dalab iyo doonid layska doonayo wixii bal markaas jihadii amar isagu ama dee ficil mukalafo jihadaa ahaaday ama dee khidaabkii ilaahay dee keenayay taasba weeye xukumka takliifigi aw takyiiri ama dooransiin macnaa ruuxii caaqilka ahaa oo la dooransiiyo bayna alficli waatarki waa ibaaxadii kaasi waa xukumkii takliifiga ahaa kolley arrinkiisuna waa aad ba u cadiyahay waalxukmu alwadciyu xukumka wadcigiina huwa isagu maakii weeye wadacahu uu dejiyey ashaaricu shaaricu wixii uu dejiyey ee uu jideeyey eh oo min asbaabin asbaab ah wa shuruudin shuruud ah wa mawaanica mawaanic ah tucrafu la garanayo cinda wujuudiha marka ama asbaabtaa la helo ama shuruudda ama mawaanicda markaas iyaga la helo la garan axkaamu sharci sharciga axkaamtiisii oo min isbaatin ama sugitaan ah aw nafyin sida dee maanic hadduu jira nafyigii ah taas baa laydha bal adigu xukumka wadcigihii farqigu waa inoo dambeeyaayo in yar buu bal markii waxaan ku kordhin karnaa waan ku kordhin doonaa inoo soo socota xukumka wadcigii ayaa wuxuu uhi wixii uu dejiyey wadacahu bimacnaa jacalahu wa sharacahu wey wixii uu yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala ee uu jideeyey ee asbaab ama shuruud ama mawaanica taasoo marka iyagu ay jiraan ee la helo dee xukumkii sharciga ahaa ee takliifiga ahaa ama isbaat haba noqda ama nafya laba garanayo taas baaba la yidhaah waxaa xukum wadciya loo yidhi waxaa ku sugan rabdi ama laba shay laysku xidhayo oo dee midkood baa kii kale sababba u ah taas ama shardi u ah ama maaniciisii ah taas baa kuba sugan oo san baa wadciguna bimacnaa jacli weeyaan oo yeerid wixii la yeelo ama laba jideeyo bal taas baabay oo bal maalan haddaan in yar halkan ku yar joogsanno oo kale ilaahay qowlkiisii uu yihi aqimi salaata liduluuki shams ilaahay subxaanahu wa tacaala duluuku shamsi buu wuxuu uga dhigay sabab liijaabi salaa oo cadceedda suuritaankeedii baa rabbi ku xidhay ama sabab ugaba dhigay salaada wujuubkeedii iyo waajibnimadii ay waajib noqonaysay taas wey waa dee bal maalan xaggan jaanibkaasi waa khidaab imika sharci ah oo kaa wadciga ahoo wuxuu inoo caddaynayaa bal sababtan sharciga ee duluuku shams marka la helo wixii ka dhalanayo ah xukumkan sharciga ee dee sugnaanaya iijaabu salaad ilaahay qowlkiisuu yihi faman shahida minkum ushahra falyasumhuna shaaricii maka halkan ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ru'yadii bisha muxuu uga dhigay shardi bisha sugnaanshaheedii ama bisha soo gelitaankeedii baa rabbi subxaanahu wa tacaala shardi ugaba dhigay xadiidkii ahaa laysa lilqaatili miiraasun oo kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wax hor joogsanayo oo manceeya dhaxalkii la isdhexli lahaa oo waa shay maanica bal markaa axkaamtaas ah asbaab ama shuruud ama mawaanici waa axkaamta wadcigaa dee iyaduna kollay way ku xidhan tahay un xukumkii sharciga ah bal maalan way suurtagal inaan helo khidaab wadciya oo aan khidaab takliifiya oo maalan aan diballaba socon taasi waa suurtagal oo bal maalan mawaaqida salaada dee wixii kuba yimi nusuus ahaa ama kuba yimi xaydku inuu maanic salaadii iyo soomkii yahay oo kale tan aan haynay qatligu inuu maanic irsigii yahay waa axkaam wadciyo ah laakiin wax xukumoo takliifiyo bal maalan imaka halkan markaas ahaanteed uga bal maalan salaadiya taasi waabaye laakiin iyaga sidoodu waa xukum wadciyo imika nas kale oo takliifiyo xukum sharciya oo aan idhaahno imika waxyaalaha aan ku garanayno uun mooyaane way ku dhex jirtaayo way laazimaysaa halkan waxaa la arkaa waa xukum iska mustaqilu noqon zinadii oo kale janib waa xukum dee shay xaaraamoo xukumkii sharciga ahaa ee takliifiga ahaa weeye janibna xad bay sabab u noqonaysaayo waa xukumkii wadcigaa shay keliya anay ku wada yimaadeen bal maalan laakiin horta dee iyadna lama suuraysanayo ama ma dhacdo in khidaab aan helo xukum sharciga oo kan takliifigaa oon ama sabab lahayn ama shardi lahayn ama maanic lahaynoo adigu midun aan lahaynoo bal maalan kaasi aanu ku xidhnaynoo hadiyo goor khidaabkii isagu takliifiga ahaa kollay mid wadci waa la socdaa laakiin kan wadciga waa ka hadhi karaa taas kolkolna suurooyin way ku kulmi karaan meel keliya ayay labadiiba aan ka wada helaynaa bal haddaba taas baa waxaa lagu magacaabaa ee xukumkii wadciga ahaa alfarqu bayna alqismayn labadan qismi farqiga u dhaxeeya kollay aad buu soo koobaya wuxuu yihi walfarqu bayna altakliifiyati waalwadciyati axkaamta takliifiga iyo axkaamta wadciga farqiga u dhaxeeya waxa weeye ana atakliifiyata axkaamta sharcigae takliifiga kullifa almukhaadabu ruuxii mukhaadabka ahaa waxa lagu kalifay bimuqtadaaha wixii kolba xukumkaa sharcigu uu keenaya ama axkaamtaasi ay keenaysay ficlan samayn ahaan aw tarkanka tag oo hadduu dee amar yahayna wixii inuu filiyuu mukallaf ku yahay hadduu nahya wixii inuu ka dheeraaduu markaa mukallaf kuba yahay oo bal meeshii kollay waxaan takliif ruuxii mukhaadabka ahaa ayaa takliif lagu kalifayo inuu wixii fuliyo oo wixii ayaa meeshii jira wa ama alwadciyatu tii wadciyada ahayd faqad wudicat calaamaatin lilficli waxa ay tahay ruuxii mukallafkaa waxaan qudradiisa ku sugnayn oon cilmigiisaba ahayn baaba ay kaba iman kartaa saa daraaddeed calaamo waxay u tahay ficil ama tarki ama awsaafan lahumaa dee ficilkii awsaaf u sugnaatay ama tarkiba bal kolley masale waxaa la arkaa inaan sidaas arrintu inoogu yar caddaane waanan idin yar ishaari dee kutubta kolkol yar sii yar basise umuuro dhowra ayay culimmadu ku kala farqiyaan midharh baan kaba soo qaadan umuuraha dhowrkaa waxaa kaba mid ah xukumkan takliifigiihi wuxuunbuu ku tacalluqaa ficil mukallaf waa ruux mukallafa ficilkii ayuu ku tacalluqayaa ee ruuxaan mukallaf ahayn iyo waxaan dee sa aan mukallafba ahayn sida jamaadkii iyo xayawaankii iyo waxaa umuurahooda kuma tacalluqayo laakiin xukumkan wadcigiihi ruux aan mukallaf ahayn ficilkii waa ka dhashaa waa ka ratimaya oo bal maalan ilmo yari hadduu ruux dakhro hadduu shay dad kale leeyihiin itlaafiyo dee damaankii oo xukum wadcii meeshii waa ka imanaya dee maalkiisii ama weligiisii ha looba raaco ama maalkiisii ha loo raacay dee badan hadday daabo ama xayawaankaasi waxa ay dad leeyihiin itlaafiso dee ruuxii bal maalan haddii dee meeshii adigu kollay suurooyinkii la magdhabayay ruuxii lahaa ayaaba damaankii kuba imanayaayo ficilkaa daabada damaan baa ka dhalanaya waana in maalan mukallaf maaha waa axkaam wadciya laakiin ficilkii maalan axkaamta takliifigii waa ruux mukallafa un ficilkii bay kaba ratibantaan arrin labaad oo kaleoo culimmadu ay sheegaan waxa weeye ficilkan amaain axkaamtan takliifigii kasab la kasbaday unbay kuba sugnaataa laakiin axkaamta wadcigii kolkol iyadoona ruuxu kasabba ku lahayn ayay haddana kuba imanaysaa oo misaal ahaan haddaan soo qaadno ruux hadduu imika si khada ah ama aanu u qastinba hada iyo shabcabdi uu ruux uba dilo diyadii meeshaa ka dhalanaysay caaqiladiibaa ay waajib ku noqonaysay fuulaysa caaqiladu waxaani may kasban kasabkoodii ma aha oo iyagu waxay iyo laba yimaadeen ma aha markaa laakiin haddana waa tan ku waajibtay wujuubka ay ku waajibtayna baab takliif ma aha oo axkaamtan takliifka kaba mid ma aho dee ruux ficil khayrlaye ruux laguma kelifo oo taasi dee ma dhacayso ee waxa ay tahay ficilkii khayr lahaa ayaa sabab wuxuu u noqday waa sababtii sabab wuxuu u noqday xaqan inuu dimadoodii kuba sugnaado bal markaa wax ruux kale sameeyey ayaaba xukm wadcii kaba dhasha arrin kaloo bal maalan culimmadu ay halkan sheegaan oo kale in khadaabka takliifiga ah dee isaga waxaa loo shardiyaa ruuxan mukalafkaa qudradiisa inuu wixii awood u leeyahay waxaanu qudro u lahayn waa tan uu kaba dhacayo taas inuu og yahay uu ka warhayo taas wixii aanu ogeyn looma qabanayo waa khidaabkan takliifiga ama axkaamta takliifiga ama axkaamtan iyada wadciga ah oo kale iyadoon ruuxu qudradiisii aanay waxaasi kuba sugnayn iyadoon cilmigiisi jirin ayaa wixii axkaamii halkaa kaba dhalanayay ee asbaabaha kaba dhalanaya ay imanayaan oo ruuxu bal maalan sababtii laisku dhexlaya hadday timaado isagoo ruuxu cilmi iyo macrifaba u lahayn ayaa wixii uu kuba dhexlaya uguba sugnaanaya haweeneydii oo kale dee haddii bal ninkeedii iyadoon ogeyn ama iyadoon ogeyn uu furo oo kale furitaankaasi waa fulayaa cilmigeediina meeshii ma taale iyo kawarhaynteedi iyo waxyaalahaas oo kaleba iyo bal maalan taas iyadii maba taalo ruux naa'imi bal maalan haddii uu shay uu intuu kuba dhaco uu markaa shaygii uu itilaafiye oo kale waa axkaam wadciyo ah maaha axkaam takliifiya bal maalan markaa cilmigiisi ma jiro waxaan umuu qasin lamu iman haddana wixii damaane ka imanaya way kaba imanayaan bal markaa waxa weyan axkaamta takliifigii waa waxay ku timaadaa de waa qudradan ruuxa mukalafka qudradiisii baa loo shardiyey cilmigiisii baa loo shardiyey laakiin axkaamta wadciga waxyaalaha caynkaasa loomaba shardiyo bal kollay umuuro kale kusii kala farqiyaana waa jira qolooyinkan bal imanka xusuusnaya inay si fiican u yar dabdinayeenna waxaa kaba mid ah sirkashi kitaabkiisan albaxru lmuxiid la yidhaaho ee dee kitaabka kutubta waaweyn ama muhimkae usulka kaba mid ah ayaaba adugu kaba mida waliba waxyaale ayaan kaba tegay bal hadda markaa waa furuuqda uba dhaxayn karta axkaamtan takliifiga iyo axkaamta wadciga aqsaam alxukmi takliifiy xukumkii takliifigaa qaybihiisii uu kala baxayay yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alxukmu xukumkan altakliifiyu ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood liannahu ima an yakuuna inuu yahay waa xukumkan takliifiyi bidalabi ficlin wax samayn iyo ficil dalabkeeda la yskaba dalbay aw bitalabi tarkin ama ka tag wax laga taga dalabkii waa labadan wa kilaahumaa labadooduba markaa dalabu ficli la yidhaha iyo dalabu tarki imaa jaazimu dalabkaasi dalab jaazima oo ruuxii dee haddii uu fulin waayo ama ficil ha noqdo ama ka taga dee hadhow halkaa ismi iyo cuquuba ay ugaba imanayso taas inuu yahay aw gayru jaaziman ama ku aan jaazim ahayn oo ruuxi walow dee laga rabo inuu la yimaado ama uu kaba tago haddana weli nooc maalan ikhtiyaar baaba yar jirto hadduu iskaba tago wax ka laazimaya oo ka ratimayaaban jirin labadaas ayay u kala baxayaan waa afar markaa halkaa suuro wa ima an yakuuna fiihi takhyiirun bayna alficli wa tarki inuu kuba sugan yahay xukumkan dooransiin la isdooransiiye wixii in la sameeyo in lagaba tago wa bayaanuha kalaati haddaba bal caddayntii umuuraha shanta waa san soo socotay u dhacaysaa falkhidaabu khidaabku waa taa aynu soo marray tacriifkiisii waa khidaabkii ilaahay ama khidaabkii shaarica dhaba ee kuba tacalluqsanaa afcaal mukalaf ku tacalluqsanaa haddaba khidaabka caynkaasee bidalabi alficli aljaazimi ficil jaazima dalabkii isagu ahaaday iijaabun iijaab weeye wa mutacalaquhu waxa uu ku tacalluqayaana waajibun waajib weeye macnaa waxa weeye adugu bal umuurahani waa wax dee marka hore la arkaa ruuxii kusoo yar taagmaya laakiin saa aan usii ridnayn markaan eegno khidaabkan ilaahay subxaanahu watacaala uu inaga bal waxyaala inagu amraya ama inagaba nahiyayo kollay laba ictibaar buu yeelanayaa ilaahay subxaana watacaala qowlkiisa waa aqiimuu salaata uu yidhi ayaaba laba bal miaalaan haddaan usoo qaato laba ictibaar le ictibaar waa bal maalan inaan qowlka naftiisa un eegayno iyo khidaabka naftiisa taas aan eegayno ee shaarica xaggiisa kaba soo fulay iyo waxaan uu xambaarsanyaho markaa maxay noqon taasi waa wuxuu xambaarsan yahay ama uu kulan dee dimnisanayaa waajibin wax laynagu waajibinayo dee salaada ogitaankeediibaa ilaahay nagu waajibinaya iijaab weeye markaa jaanibkaa markaan kaba eegno laakiin haddaan ka eegno ficilkan mukalafka uu ku tacalluqayo ruux mukalafa wasfigi be ficilkii inuu wasfigii yahay ama uu ku tacalluqayo ruux mukalafa ficilkii dee ficilkii ruuxu waajib buu noqonaya waa wixii waajibkaa la imaatinkiisii barhkood baa halkan mid saddexaad geliyo iijaab iyo wujuub iyo waajib bay kaba dhigaan oo iijaabkiina waa saas oo kaleo waa markan jaanibka dee ilaahay subxaana wa tacaala khidaabkiisa aan eegna uu leeya salaada ooga waa iijaab waajibin uu waajibinayo salaadii in la oogo markaan eegno waxaa markaa ka dhalanaya asartee kaba ratibantayna wujuub ah wixii inuu waajib noqonayo ficilkii la fulinayay ee ruuxii uu laba imanayo markan taa eegnana ficilkii ama wasfigii dee camalkan shaksigu lahaana waa kan waajibka noqonaya bal markaa taa weeye umuuraha dambena kale daan taasaa u suuraynay waa kuwaasunbay laba mid yihiin waalkhidaabu bidalabi lficli gayri ljaazimi nadbun khidaabka isagu ku imanaya ficil aan jaazim ahayn adigu dalab ficil oon dalabkaasi mid jaazima oo go-an aanu ahayn muxuu noqonaya horta sunanima waa macnihii masdariga ahaa oo waa nadb wa mutacallaqu haddaba waa ficilkii mukalafkaan gelayna waxa isaga uu ku tacalluqayo markaa taas ama waxaan ficilkan dee mukalafo markaan jaanibkaa ictibaarina muxuu noqonayaa waa manduubun waa sunno waa wixii la sunno ahaa ee lala imanayo ruux markaas uu samaynayo mukalafi والخضاب بضلب ترك الجازم تحريم ومتعلقه محرم والخضاب بضلب ترك غير الجازم كراهة ومتعلقه مكرون كل waa أمور ta ugu horaysa haddaan suuraysano kuwa dambena ay laba mid yihiin oo de khiطaabkaa ku imanaya tarki dalabkii aan ahayn mid jaazimana karaahu yahay horta waa karaahnimo un laakiin markuu ficilkii mukalafku meesha yimaado ama aan inuu ruux mukalafa dee ficilkii wasfigii aan eegno muxuu noqonayaa waa makruuhun wax la karaaho ah oo la karhay oo de waa taa ismafcuul wاlkhidaabu btakyiiri bayna alficli watarki ibaaxatun banayn wax laysu banaynayo weeye mutacalaqu laakiin ficilkii mukalafkee waxan uu ku tacalluqayay ee bal maalan umuuraha dee fulinta waxaa iijaabkaa hore ama maalan dalabkaa hore la fulinaya ama takyiirka ka dhalanayay muxuu noqon waa mubaaxun wax banaan oo waa ficilkii markaa mukalaf lahaa markan kuba sifayno tanbiih jara usuuliyuuna usuuliyuuntu waxay kuba socdeen calaa caddi lmubaaxi mubaaxa in lagu tiriyo min aqsaami alxukmi takliifiya waxaan mubaaxa ee ficilkii iyo tarkigii laysdooransiinayee labadiiba ay simayiin haddana inay axkaamta takliifigaa qaybaheeda kuba daraan bay usuuliyiintu ku socdeen taasay kuba socdeen dee takliifna markii hore maxaan soo yidhi alxukmu takliifiyu waxaa takliifi loo yidhi waxa ku sugan kulfa ku sugan meeshii waxa ku sugan wax layska dooniyo layslaaziminayo ama ficil ha noqoto ama tarki waa waxay markaa mashaqa ay ku sugan taho ruuxa la imaatinkiisa mashaqa ay ugu sugan tahay ama dee waa waxawadiisii iyo waxyaalayo umuuro kaba qaalib noqonayo ka taga uu ka tago ay iyadana dhibi ay uguba sugan tahay taas buu ahaa halkana wax ku sugan oo takliifi maba jiro haddana way kuba tiriyeen wa fii dalika wuxuu leeyahay arrinkaa tirinta ah tasaamuxun macnaa waa taqliibun tasaamux baa kuba sugan iyo nooc taqliib id ilmubaaxu laa takliifa fiihi listiwaa'i darafayh mubaaxa wax mashaqaa oo ruuxa inuu la yimaado ama uu ka tago ugu sugani ma jirto labadiiba khiyaar u leeyahay labadiisii dhinac baa siman markaa axkaamta takliifiga mubaaxa in la soo geliyaa waa nooc taqliibun alwaajibu waajibkii oo dee bal imanka umuurihii baa mid mid uu inoogu soo dhiganaya alwaajibu fi lugati waajibku xagga lugada allaazimu waalthaabitu waa wixii laasimka ahaa ama wixii sugnaa weeye macnaha waa macnaha waajib uu yimaado luqada ayaa kaba mid tahay shay laazima ama shay sugan bal macaani kalena waaban arki doonaa laakiin waa macaani islaazimayo dhicitaan wixii uu dhacona dee waa wax sugnaaday oo kale qaala lahu tacaala faإida wajabat junuubuha fakuluu minha faإida wajabat marka ay dhacdo weeye dhulka ku sugnaato marka junuubuha dhinacyadeedu waa hadyigii la qalayay fakuluu minha ay saqadat wاstaqarat calى اlardi ay dhacdo ay dhulka kuba sugnaato waqaala shaaciru ninkii shaacirkaabaa wuxuu yidhi shaacirkan qays bn اlkhadiim baa la yidhaah reerkii aws la odhanayay dee khaasatan qabla alislaam iyo weliba qubayla alislaam waa shaacirkoodii iyo faariskoodii dagaaladii bucaas shaacirkoodiina waa ahaa nin faarisana waa ahaaba rasuulkii ilaahayna ee qubayl alhijra uu la kulmayoo maka waa kula kulmay rasuulka ilaahay wuu la hadlay bal isagiina waa soo joogsaday oo inii la asmacu kalaaman cajiiban sida maqaazi asxaabteeda ay soo naqliyaan ayuu yidhi laakiin haddana wuxu uhi bal yar ii kaadi aan umuurahan ka soo fikiro sanadaydane markii uu noqday dabadeed wakhtiyadii bucaas ay dhacday dabadeedun markii weliba dagaaladii ay yar joogsadeen ayaa la dilay oo khasraj ay dileen bal markaa ninkan saa daraaddeed aimadan kutubta saxaabada dhigta sida imaamka caskari laydhaahoo kale wuxuu ku soo daray asxaabtii rasuulka ilaah hukumkao wahm isaga kaba dhacay oo dee saxaabi maaha waktigaas aan u dhintay sidii baanu kuba dhintay balkaas markaa qays ibnulkhadiim baa la ydhaha waa shaacirkii waa nin dee macruufana shaciradiisu kutubtan ama shawaahidan naxda ha noqoto ama diiwaankiisna waa madbuuc ama kutubta adabkabe ay kuba yimaadaan wuxuu yihi ninkaasi adaacat banuu bakrin amiira nahaahumu can isilmi xataa kana awala waajibin bal horta beydka intaaan laqbayn banuu bakrin baa ii taallo idinkana idiin taallo waana sida kitaabkan taalla kollay wax taayidayana ma garanayo dee sida sawaabkii iyo waxa weeye beydkuna ama ha noqoto shicirkiisa dee marka laba hayo waayo diiwaankiisii o dhan ba waaba la haya ha noqoto kutubtii luqada sida saxaax iyo lisaan ulcarab iyo taaj ulcaruus haba noqoto kutubtii adabkeed say u soo wada naqliyeen iyo kutubta usuulkaba aanjaahe adaacat banuu cawfin weeye cawfkuna waa jilib reer khasraja cawf ibnulkhasraj oo halkan bakri sawaabku waxa weeye lama bedelayo beydka kitaabka dhexdiisa dusha in lagu qoro mooye adaacat banuu cawfin weeye taa sawaabka horta adaacat banuu cawfin reer banuu cawf waana reer khasraj kaba mida bal khasraj iyo aws midna kuma garanaya jirib bani bakri laydhaaye amiiran nahahumu nin amiiro u diiday can isilmi heshiis la heshiiyo oo waqtiyadii dagaalkii bucaas xataa kaana ilaa uu noqday awala waajibin ku dhaca ama dhinta kii ugu horreeyo dagaalkii baa lagu dilay bal markaa beydka ka horreeyey wuxuu aba wayowma bucaahin aslamatna suyuufuna ilaa nasabin fii jismi khasaana saaqibi waa beydkii kan kaba horreeyey bal wuxuu leeyahay ninkii ugu horreeyo ee dhintay buu noqday markaa lafdigan waajibbaa ay u soo qaataan shaahid inuu macnuhu halkan bimacnaa meyitba aan kuba fasirno dee ruuxii la dilayna waa dhacaya dhulku u dhacay dee isagoo dagaalkii dadkii u diidayo kii ugu horreeye la dilay noqday bal taasba weeye waajibna halkan bimacnaa meyit weeye oo luqada carabeedna way kuba soo aroortay wajabo bimacnaa maata bal xadiid abi daa-uud iyo nasaa-i iyo bal shaafici iyo imaam malik iyo axmed iyo guud ahaan kutubtooda kuba sugan ayaaba ahaayo xaggan janaaze iyo umuuraha kuba tacalluqsanaa nin rasuulka ilaahi u yimi oo isagoo weli naftu ka bixin dumarna ay ooyeen oo malaa dadna ay u diidayeen buu markii hore rasuulku yihi iskaba daayo fa idaa wajaba falaa tabkiyana baakiyatun kol hadday naftu ka baxdo uu dhinto yani ruuxna aanu ooyin halkaa ha lagu joojiya dee ilmadan iyo ama oohintan way kolle qayl faida wajaba waxaan uga jeedaa wajaba macnaa dee maata bay halkan ahayd bal rasuulka xadiidka sida kuba sugnayd lama weydiiyey mal wujuub oo uu yidhi almowt haddaba taa weeye walow dee saaxiba saxaaxa jawhari oo kale uu kaba dhigo waxa weeyaan qatiilka in la or yidhaaho waajibe lakiin xadiidku wax ka weyn buu inoo tilmaamaya ruuxa dee dhintay la dilay inkaas laga cabiro isaga waajib si waxaan ruuxa kale dhinta aan lagaba cabirin sida saaxiba saxiix bal haddaba taas wey wa fi listilaaxi markaa maxay waajibkani imanka halkan waa macnihii luqadii macna saaqid weeye ruux dhacay ama dhintayba dee ruux wa fi listilaaxi xagga istilaaxana huwa isagu waajibku maa yusaabu waxa layska abaal marinayo weeye ama la abaal marinayo dee faaciluhu ka sameeyo ruuxii waajibkaa sameeya imtihaalan waa arrin muhima oo dee kutubta usuulka barhkood aan dhicin waana dee imtihaal ahaan waa isagoo wixii u hoggaansamaya amarkii la amray ilaahay uguba dhowaanaya oo taasi ay kuma jirto isagu u sameeyey ruuxa ajri iyo thawaab laga siinayo wixii laska faacilkiisa lagaba siinayo wayastaxiqu uu mudanayo taarikuhu alciqaaba muu odhan la ciqaabayo kii ka tegey waayo kol baa ruuxu isagoo wixii sameeyey oo ciqaab wixii uu ku mudan lahaa sameeyey ayaa ama towbadkeen ha noqoto ama cafi ilaahay subxaana watacaala si kale uga saamaxay ha noqoto ama kafaaro xasanaad kale uu leeyahay kafaaro ay u noqoto haba noqoto ama shafaacatu shaaficiba bal umuura lagagaba dhaafa laakiin waa la mudanayaayoo ruuxii baa jazihiisa tan ah waa ku mudanayaa ciqaab kaas baa waajib xagga istilaaxa la ydhaha taasi waa isaga tacriifkiisii taqsiimaat lwaajib qaybihii u kala baxayay yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa awalan marka hore bixasabi faacilihi marka la fiiriyo cidda samaynaysa ilaa fardi caynin wa fardi kifaaya oo waajibku wuxuu u kala baxa markaan eegno xagga faacilka iyo cidda samaynaysa mid fardu cayn iyo fardu kifaaya liannahu waajibkii ima an yakuuna inuu yahay madluuban mid laga doonayo min kulli fardin shaksi kastaba bicayni cayntiisa oo ruux ficilkii aanu ruuxa kale ka ridahayn wadalika kasalawaati alkhamsi sida salaadihii shanta ayd wey fa huwa fardu caynin waa fardu cayn oo dee salaada ruux kastaba gaar ahaantiisaa looga doonaya ruuxna ruux kama ridayo ruux bal markaa taa fardu cayn baa la yidhaha aw yuktafa amase in la kaaftoomayo kollay waxaa idintalan filayaa dee yaktafi oo dhibci ya loo yeelay laakiin taa arrinkuma aw yuktafa amase la kaaftoomayo weeyaan oo fiihi isaga fiigiisa lagu kaaftoomayo majhuulban bificli lbacdi badh ficilkii oo macnaha haddii dee badh ay sameeyaan intaas dadkii uu kaga dhacayo xilkiiba waajibkii uu kaga dhacayo oo dadkii kale aan wax loo raacayaa jirin wadalika ka salaati ljanaazati salaadan janaazada dee dadkii meeshooda joogay hadday qaybi ku tukadaan qaybtii kale dembigii waa ka dhacay waajibkii mee waa ka dhacay baan leeya oo dembi uu imanayaa ma jirto haddii laga wada tagun bay wada dembaabi lahaayeen fa huwa markaa kaasna fardu kifaayatan fardu kifaaya la ydhaha wadalika haddaba waxaa tafriqadan keenay buu leeyay kaasna waxa weeye lianna shaarica shaarici laa yanduru ma eegayo ila alakhiiri ka dambe waa kan fardu kifaaya min xaysu lfaacilu xagga cidda samaynaysa ruuxan samaynaya kaasi ictibaar ma laha oo inuu hebel sameeyo ama hebel sameeyo ama hebel kala sameeyo taas wax ictibaar le ma aha ee bal min xaysu wujuud lficli xaysu waxaa ka dambeeyana waa la rafciyaa bal min xaysu wujuud lficli waxa ictibaartu ay tahay ama waxaa la eegayaa in ficilkii la helo wixii in la sameeyo un marka haddii wixii la sameeyey ama fulaan ha sameeyo ama fulaan kale ha sameeyo arrintii la doonayay waa la gaadhay haddii meesha la wada samayn waayo unbaa arrinta ay imanaysaa oo ay wax meeshii kaba imanayaan miman kaana huwa cidda allow ciduu doono haba noqdee macnaa ama cidda uu doonaha kaba soo fulo ficilkaasie in wixii lala yimaado unbaaba waxa loo jeeda ama la doonayaa yahay kaas baa adugu arrinkan dee fardu kifaayuya ka dambe ama ka hore shaksi kasta gaar ahaantiisa wixii in la sameeyana waa la doonayaa shaksigiina gaar ahaantiisa loogaba doonaya bal taasi iyadu waaba in taqsiimka hore taqsiimka labaad baan ku yar darima wa thaaniyan bixasabi waqtihi lmuxadadi lahu ka labaad waa taqsiimka labaad weeye waa marka la eego waktigan isaga loo xadeeyey ayaa muxuu u qaybsamayaa ilaa mudayaqin ku waqtigiisu cidhiidhi yahay iyo wa muwasacin ku waqtigiisa la waasiciyu waasac yahay liannahu in kaana hadduu yahay alwaqtu waqtigan almuxadadu loo xadeeyey lificlihi waxan isaga samayntiisa camalkan ama waajibkan biqadrihi waa ha iyadee mahata eh isaga qadarkii uu yahay wax isaga leegun uu yahay faqad fa mudayaqun oo ujeeddadu marka isaga isagaa waqtiga ficilkan baa dhammaysanaya waqtigii wax ka soo hadhayaa ma jiro waxaan isaga ahaynuu aqbali karaa ma jirto kaa waxaa la odhanayaa waa waajib dee kaa la cidhiiriyey ah mudayaq wadalika ka waqti siyaami fii ramadaana soomkaba waqtigiisa weeye bisha ramadaan fa ina sawma sawmku yastaqriqu wuxuu dhammaysanayaa maa bayna duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi cadceedda soo bixitaankeeda ilaa dhicitaankeeda inta u dhaxayso waqtigii soomkaa dee ruux waa sooman yahay uun in ka hadhaysaa maba jirto falaa yumkinu markaa suurtagal ma aha siyaamu naflin macahu sunno in lala soomo oo iyadoo aad rabadaan maanta soomantahay aada sunnona soomtaa suurtagal maaha o dee waqtigii baan wax kale maalintaa soomkaa rabadaan mooye wax kaleba qaadi karahayn wakadalika aakhiru waqti waxaa la mida waqtiga aakhirkiisa waqtigii waasica saa salaadii oo kale bal maalan maqrib oo kale ama cishaay dee inteedii hore waqtigu joogay waasax haba ahaadee haddii waqtigu soo koobto oo waxa ka hadhay waqtigii in salaadii uun lagu laga tukan kara yahay markaa waajibkiina waa soo cidhiidhyomay suuradaasba idaa lam yabqa haddaanu hadhin ilaa maa tu'addaa fiihi lfariidatu fariidada dhexdiisa in la gudan karo uun mooye wax kale aanay kaba hadhin wadalika ka qubayla duluuci shamsi cadceedda bixitaankeeda horyarowgeeda weeya ama waqtiga yar ee kaba horeeya ee salaadaa subaxun qaadi kara binisbati ila subx aw qubayla guruubiha dhicitaankeeda waqtiga kooban ee kaba horeeya ee salaad casarun laga tukan kari lahaa binisbati ila alcasr haddaba kaasi waa waajibka mudayaqa wain kaana hadduu yahay waqtigan loo xadeeyey camalkan waajibka yasacuhu mid isaga qaadayo u waasac noqon wayasacu hayrahu mid isaga kayrkiina u waasac noqonayo min jinsi waaba sida salaad oo kale salaadii cishaay in la tukado dee waa la tukanaya wakhtiguse waa ka bada badan yahayoo salaad kale oo ama sunno ah ama salaad kaleoo ruuxu dhaaftayba oo uu tukan karaana wakhtiga dhexdiisii bay jirtaa oo wax noociisii ah sida salaad oo kale wayasacu hayrahu min jinsihi macahu isaga maciisa famuwasacun kaa waxaa la odhanayaa waa waajib muwasaca wadalika ka awqaati salawaati alkhams faina waqta kuli salaatin salaad kastaba waqtigeedu yasacuhaa salaaddii waa qaadaya waa ku filan yahay waxaa kaluu ku fillaanaya wayasacu waxaa kaluu kuwa markaa ku fillaanaya macaha iyada maceeda hayrahaa salaada faradka ah hayrkeed oo min anawaafili sunnayaala intuu doona uu ka tukado ama kuwii isaga kuba xidhnaa salaadan uu kuba tukado marka kaasna maxaa la odhanayaa waa waajib muwasaca ayaa la odhanayaayo macnaa waqtigan isaga loo xadeeyaa isaga ka badan isagiina waa lala iman karaa amsaashii oo noociisaana waqtigu waa u waasac noqonaya bal taasna waa taqsiim taqsiim saddexaadna wa haalian bixasab lficli wallahu subxana wa tacala ala aclam